bismillaahi araxmaan araxiim bayaan ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab laba iyo tobanka rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo afar hijri afka oo la awdo xaqu kuma ciribtirmo markii ugu horraysay ee uu allaah qur'aanka kariimka ah soo dejiyey quluubta mu'miniintana towxiidka ku qooyey waxay gaaladii quraysh geed dheer iyo mid gaabanba u fuushay sidii afka looga awdi lahaa xaqa waxayna saadaalisay in tabta keliya ee looga hortagi karo ay tahay in dadka laga fogeeyo maqalkiisa iyagoo ka cabsi qaba in aayaadka allaah ay saameyn ku yeeshaan quluubtooda xeeladan shaydaaniga ah ayaa ahayd hubka ugu weyn ee ay u adeegsan jireen ka hortagga dacwada xaqa ah ee lala soo saaray nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam allah subxaanahu wa tacaala waxaa isagoo arrinkaa ka warramaya uu yidhi وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون kufaartii quraysh kuma aysan gaabsan keliya inay dadka ka hor istaageen dhegaysiga xaqa balse waxay ku darsadeen inay waddooyinka u istaagaan oo ku buuqaan si uu codkooda baadilka ah uga saramaro codka xaqa ah ee qur'aanka maalintaas wixii ka dambeeyey waxay dhammaan gaalada iyo gaaloraacyada murtadiinta ah isku dardaarmayeen inay ummadda ka hor istaagaan dacwada xaqa ah iyagoo adeegsanaya wadiiqo kasta oo ay u mari karaan arrintaasi waana sidaas falcelinta maamul weliba oo kaafir ah kaas oo ay xujadu ku ogantay xaqana u caddaaday balse aan u heli karin wax uu ku difaaco oo aan ka ahayn in uu dhagaha ka furaysto ummaddana ku qasbo inaysan dhegaysan isagoo ku rajo weyn inaanu xaqu ku dhex faafin xukuumadda riddada ee soomaaliyeed oo dagaalkaas soo jireenka ah ee lagula jiro islaamka iyo muslimiinta kaga dayanaysa kufaartii quraysh halkaasna ka ambaqaadaysa ayaa ku amartay warbaahinta soomaaliya ka howlgasha in aysan baahin karin dacwada xaqa ah ee ay wadaan mujaahidiinta kadib markii ay ku khasaartay gulufkii ay soo kicisay ee ka dhanka ahaa shareecada islaamka waxay xukuumadda riddada soomaaliyeed bilowday inay warbaahinta cadaadiso una cagajuglayso kuna khasabto inay wararkeeda oo keliya tabiyaan iyadoo doonaysa inay sidaas ku damiso nuurka allaah ee iftiimaya kuna caburiso risaalada xaqa ah ee ay wadaan mujaahidiinta dadkana kaga daboosho kagana hor istaagto inay helaan xogta saxda ah iyo xaqiiqda dagaalka ay xukuumadda riddada ah ku jirto ee ka dhanka ah shareecada islaamka tallaabadan ay ku dhaqaaqday xukuumadda riddada soomaaliyeed ayaa qayb ka ah loolanka dheer ee ay ugu jirto la dagaalanka kitaabka allaah iyo owliyadiisa mu'miniinta ah loolankan oo u dhexeeya mu'miniinta ahlu xaqa ah iyo isbahaysiga gaalada iyo murtadiinta ee ahlu baatilka ah ayaa weligii ku taagnaa laba tiir oo asaasi ah midka koowaad waa dagaalka gacanta ee foolkafoolka ah midka labaadna waa dagaalka afka ee ku dhisan xujada iyo bayaanka inkastoo ay dhacdo in muslimiinta dagaalka foolkafoolka ah marmar looga adkaado goobaha qaar haddana taariikhda islaamka middii hore iyo tan dambe intaba marna ma dhicin in meydaanka xujada iyo burhaanka looga adkaado weligeedna ma dhici doonto sababtoo ah allaah ayaa mu'miniinta ugu gargaaray aayaad cadcad oo bayinaad ah iyo xujooyin waaweyn oo aan la beenin karin waxaana xukuumadda riddada soomaaliyeed iyo madaxdeeda murtadiinta ah ku kalifay inay ku dhaqaaqaan arrintan iyada ah waa inay doonayaan inay ku qariyaan guuldaradii ay kala kulmeen goobaha dagaalka kuna duugaan caddaymaha mujaahidiinta ee burinaya dhammaan beenta ay baraha bulshada ku baahinayaan muslimiintana ku marin habaabinayaan waa xukuumad riddo ah oo ku guuldaraysatay goobaha dagaalka horeyna ugu guuldaraysatay meydaanka xujada waxayna muddo hadda laga joogo hal sano iyo dheeraad jawaab u la-dahay su-aalihii adkaa ee lagu weydiiyey silsiladii saa'a maa yaxkumuun ee ku saabsanaa gaalnimada dastuurka ay ku dhaqmaan iyo kufriga weyn ee ay dhexmaquuseen welina waa looga fadhiyaa inay ka jawaabaan wuxuu cadaadiskan warbaahineed caddeen u yahay kalsoonida lagu qabo warbaahinta mujaahidiinta iyo sidqiga risaaladeenna sababtoo ah waxa aan ku taagannahay ummaddana ugu yeerayno ayaa ah usuul sugan oo gun adag kuwaas oo ummadda islaamka oo dhan ay isku waafaqsan tahay waana towxiidka allaah in la kor yeelo shareecada allaah in la hirgeliyo iyo in cibaadada iyo xukunka intaba allaah oo keliya loo qaalis yeelo wuxuu dhanka kale cadaadiskan warbaahineed muujinayaa kalsooni darada lagu qabo wararka xukuumadda riddada soomaaliyeed ee beenta iyo brobagandada ku caanbaxday taas oo ay ku doonayso inay ku hanato quluubta muslimiinta balse ay ku hungowday allah fadligii haddaba iyadoo laga ambaqaadayo loolankaas soo jireenka ah ee u dhexeeya xaqa iyo baadilka ayaa waxaan uga digaynaa dhammaan warbaahinta ka shaqaysa gudaha soomaaliya inay ka qayb qaadato dagaalka ka dhanka ah shareecada islaamka warbaahin kasta oo si bareer ah ama si dadban ula safata gaalada saliibiyiinta ah iyo xukuumadda ridada soomaaliyeed kana qayb qaadata duminta shareecada islaamka iyo dhaleecaynta jihaadka lagula jiro gumaystaha ku soo duulay waddanka waxaan u aqoonsanaynaa inay qayb ka tahay duulaanka saliibiga ah ee lagu soo qaaday dalkeenna ee ay gaaladu hormuudka ka tahay waxaana dhammaan saxafiyiinta ka howlgala soomaaliya ugu baaqaynaa inay mihnadooda saxaafadeed u gutaan si hufan oo sidqi iyo ammaano ku dheehan tahay waxaan aad u bogaadinaynaa warbaahinta mujaahidiinta ee sida hufan ee ammaanada iyo nafurka leh ummadooda ugu adeegaya ugana haqabtiraya wararka dalka iyo dibadda iyagoo xog hufan oo lagu kalsoon yahay usoo gudbinaya waxaan u digaynaa qof walba urur walba iyo shirkad walba oo ay murtadiintu ku qanciyaan inay ka qayb noqdaan dagaalka looga soo horjeedo shareecada islaamka laguna taageerayo gaalnimada dimuqraadiyadda iyo ilxaadka cadowgu doonayo inay ka hirgeliyaan dhulkan soomaaliyeed ee muslimiintu leeyihiin marna mujaahidiintu kama labalabayn doonaan inay tallaabo ku habboon ka qaadaan cid weliba oo ka gudubta xuduudda allah kuna dhiirata ka qayb noqoshada mashaariicda ashahdala dirinimada ah ugu dambayn dhulkan muslimka ah ee soomaaliya marna hooy aamin ah uma noqon doono saliibiyiinta reer galbeedka soo duulayaasha afrikaanta ah iyo dabadhilifyada murtadiinta ah insha allah mana heli doonaan gabbaad iyo dhufays ka difaaci kara weerarada mujaahidiinta ama ciidamada towxiidka ka hor istaagi kara fulinta hadafkooda xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xurayso gaalada iyo ujeedooyinkooda guracan waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyiga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allaah oo keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين